waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha diseembarna ay tahay toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn hogaamiyaha mucaaradka federaalka dalkan austreeliya oo sheegay in austreeliya ay tahay inay ku midowdo hal calan oo keliya xildhibaan ka tirsan xisbiga laybarkuna waxa uu ku baaqay in loo midoobo sida wax looga qaban lahaa weerarkii aadka loo cambaareeyey ee lagu qaaday kiniisad ay dadka yuhuudda ahu leeyihiin hogaamiyaha mucaaradka peter dutton ayaa muran kiciyey kadib markii uu sheegay in austreeliya ay tahay inay ku midoodo hal calan oo keliya isaga oo la hadlayay sky news ayuu mer dutton sheegay inuu sii wadi doono inuu gadaashiisa dhigto calanka dowladda federaalka ee dalkan austreeliya oo keliya ee uusan dhigi doonin calanka ay leeyihiin dadka aboriginaalka mararka uu qabanayo shirarka jaraa'id haddii isaga loo doorto inuu ra-iisul wasaare noqdo afhayeenka mucaaradka u qaabilsan arrimaha gudaha james paterson ayaa sheegay in dowladda laybarka oo soo bandhigtay guddi soo baara korarka ama yuhuud nacaybka sii badanaya ee australia aysan ku filayn arintaasi inay wax ka qabato waxa uu barnaamijka subaxii ka baxaa telefishinka a b c da u sheegay in mucaaradka iyo bulshada yuhuudda ay ku baaqayaan in guddi u gaara arrintaasi loo xilsaaro oo aan ka koobnayn oo keliya booliska federaalka iyo hay-adda sirdoonka gudaha ee asia ee sidoo kale loo baahan yahay ayuu yidri in maal badan lagu bixiyo sidii loogu soo dari lahaa qaybaha kale ee hay-adaha sharci fulinta amniga kuwa sirdoonka ee heer federaal ayuu yidri tan ayaa imanaysa kadib markii hogaamiyaha mucaaradka peter dutton uu mar kale ku celiyey baaq uu ku doonayo in la abuuro cutub ka kooban hay-adaha kala duwan isagoo weliba dowladda ugu baaqay inay si deg dega ugu dhawaaqdo in weerarkii kiniisadaasi yuhuudda lagu qaaday ay ahayd weerar argagixiso ku dhowaad boqol iyo siddeetan qof ayaa lagu dilay dalka hayti dhammaadkii toddobaadkan kadib markii weeraro la sheegay inuu amray nin kooxa burcada madax u ah oo ka shakiyey in ilmo uu dhalay la sixray sidaasna ilmahaasi ay ku xanuunsadeen xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa qoraal ku sheegay maalintii isniinta ahayd in qadkii cagaarnaa hadda la dhaafay waxa uu intaasi ku daray inuu ciidamada oo dhan isu keeni doono raadin doono dabana geli doono dhammaan dadkii ka mas-uulahaa uuna baabi'in doono dadkaasi oo ay ku jiraan ayaa layidhi nin la yidhaahdo jeremy oo ah hogaamiyaha kooxa burcada oo makino felix la yidhaahdo ninkaas oo lagu eedeeyey inuu isagu soo qabanqaabiyey weerarkan waxaa la sheegay dadka la laayay intooda badan inay ahaayeen dad duqey-a shacabka siiriyiinta ee ku sugan dalkoodii hooye iyo malaayiin kale oo qaxooti adduunka ku ah ayaa rajo aad uga muujiyey inkastoo weli ay jirto hubanti la-aan dhanka mustaqbalka markii laga tuuray xukunka madaxweynihii hore bashaar al asad iyadoo ra-iisul wasaarihiisii uu ogolaaday inuu awoodda ku wareejiyo koox markaasi mucaarada oo xilka ka tuuray madaxweynihii hore tan ayaa imanaysa maalin uun kadib markii mucaaradku ay la wareegeen caasimadda dimashik bashaar al asadna uu u qaxay dalka ruushka awood wareejintaas ayaa imanaysa kadib saddex iyo toban sano oo dagaal sokeeye uu ka socday dalkaasi waxay sidoo kale soo afjaraysaa kontomeeyo sano oo dalkaasi ay xukumeen qoyska asaad saadaasha hawada brito magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo afar digrii sydney waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo lix digrii halka australian dollara maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo afar senti oo u s dollars ama dollarka maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali